Machadka Caynu Shamsi, oo ka mid ah machaahidda ku yaalla magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa xaflad qalin jebin ah u qabtay dufcaddii saddexaad iyo afraad ee ka qalin jebisay machad. Munaasabadda qalin beddelashada ardayda ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland, maamulka degmada Kismaayo, guddoomiyaha waxbarashada degmada Kismaayo, maamulka machadka, macallimiin, arday, waalidiin iyo marti sharaf kale. Waxaana inta munaasabadda ay socotay shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda qalin beddelaneysay. Ugu horreyn, qaar ka mid ah ardayda qalin jebinaysa ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay barteen.
all of you, gentlemen, ladies, sisters, brothers, honorable guests, audiences, visitors, different kinds of society, and also my best teachers who teach me Sharia of Islam.
nolol iyo barwaaqiyo meel baad ku jiibsaday inaad beegsataanoo kuwa lagu baraariyo barfasooro noqotaan yay ku baaqayaanoo dadaalkoola badiyo barashay ku xiran tahay bilaasha uma dhankooda xildhibaan shire guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada kismaayo najiib barre iyo guddoomiyaha waxbarashada degmada kismaayo aadan khayre ayaa madasha ka hadlay maanta waxay dhaxleen cilmi waxtar waxa mustaqbalkooda nooleed marka waxaan arday kula daarmayaa inaad cilmiga meesha ka sii barataan aad halka ka sii wadaan waxbarashada ma dhammaato intaan kuma eko sidoo kale waxaan si gaar ugu mahadcelinaa waalidiintii dhalay ilmahan oo haddaysan ayagu ahayn aysan ardadan iyo macadkaba aysan soo gaareen maanta munaasabadan qaaliga oo halkaa maanta loo fadhiyo ayagana waxaan leeyahay waalidiinta ilaahay sharaf iyo ciise iyo karaamaha iyo si ayagana waa u duceynayaa dadaalaan ayna laba jibaaraan aqoontooda iyo kartidoodii waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo dhammaan waalidiintii ku soo tiir iyo tacab beelay ee soo gaarsiiyey halkan quruxda badan waa maxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waxaan rabaa inaad dadaashaan intaas kadib waxaan leeyahay hambalyan way guulaysateen laakiin safarka weli waayo ma dhammaanin waxbarashada ma dhammaato waxbarashada bilaa waayo mar walbana waa wax loo baahan yahay inaad qalinqoyin ahaato waxbarashadiina ku dadaalan ugu dambeyn culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda iyo maamulka macadka ayaa hambalyo u diray ardayda qalin bedelanaysay marka runtii dadaal badan baa muuqda dallada taysiir iyo macallimiinta iyo maamulka macadka caynu shamsi waxaan leenahay dadaalkaas sii wada waa idinku garab taaganahay waa idinku ducaynaynaa waa idinku hambalyaynaynaa runtii macaahidda dallada hoos tagta waxyaalaha sida gaarka mar walba aan ku ammaanayo waxaa ka mid ah ardayda iyo dadka ka soo baxa dad runtii akhlaaq leh oo degan inay yihiin macadkan waxaa ka mid ah dalka loo aasaasay inuu soo saaro jiil daaci ah ugu yeero dadka xikmada iyo mawcidada wanaagsan sidoo kale macadka waxaa ujeedooyinkiisa iyo ahdaaftiisa ka mid ah inuu soo saaro jiil ku wanaagsan xilinka bulshada garanaya garanaya xuquuqdiisa iyo waajibaadka saaran waxaa maaragtay macadka yani ka qalanjiisay oo ka taqarutay arrin